bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu duur wanaagsan kusoo dhowaada warkada hornimo idaacadda dalsa
ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo maanta si rasmi ah ugu shaq bilaabay xafiiskiisa
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo maalintii labaad su-aala weydiinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda ka oo ku saabsan miisaaniyadda dowladda
madaxtooyada villa soomaaliya oo mar kale shaacisay baaritaankii lagu sameeyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud in laga waayo caabuqa covid sagaal iyo toban shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho oo ra-iisul wasaaraha cusub ka codsaday in uu soo dhiso xukuumad iyo xukuumad baarlamaanka ka madax bannaan
dowladda federaalk ee soomaaliya oo maanta deeq raashina gaarsiisay degmada ceel waaq ee gobolka gadow
amaha amniga ah oo burburiyey goobo ganacsi oo si sharci dararaha uga dhisna hareeraha waddooyinka magaalada muqdisho
wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn
dagaal culus oo dhex maray ciidamada etoobiya iyo suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
labaatan iyo sagaal bisha lixaad sanada labada kun labay labaatan kusoo dhawaada warka doornimo idaacadda oo faahfaahsan
aanu ku bilownay saaxiib yaal ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo shalay si rasmi ah xilka ula wareegayay ayaa maanta si toosa xafiiskiisa shaqo u tegay islamarkaana shaqadiisa maalmeedka markaa bilaabay cabdisalaan julo shaakiir ayaa faahfaahinayay xamse cabdi barre ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa maanta oo arbacaha si rasmi ah uga shaqo bilaabay xafiiskiisa kadib markii shalay uu xilka kala wareegay ra-iisul wasaarihii hore ee xukuumaddii xilgaarsiinta aheyd ee maxamed xuseen roble ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa lagu sugayaa inuu soo dhiso xukuumadda cusub ee golihiisa wasiirada isagoona horey u ballanqaaday inuu soo dhisayo xukuumad lagu soo xulay khibrad iyo waayo aragnimo islamarkaana uu saameyn doono la tashiyo kala duwan oo waaweyn xildhibaano iyo siyaasiyiin badan oo ay ku jiraan wasiiro xilka haya hadda ayaa wada dadaallo xoogan ay ugu soo dhex muuqanayaan golaha wasiirada cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayuu hogaaminayo xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa magaalada muqdisho ka bilaabaya kulamo wadatashi ah isagoona kadib soo magacaabaya golihiisa cusub ee wasiirada ee horyaala shaqooyin fara badan xamse cabdi barre ayaana lagu sugayaa inuu soo dhiso xukuumad wax badan ka qabata arrimo kala duwan oo dalka ka taagan
xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta doodoodii su-aalo weydiinta ayd ka waday xarunta baarlamaanka kuna saabsaneyd miisaaniyadda ee dowladda sanada labada kun labaiyo labaatan wariyeen xasan diyaab ayaa faahfaahinaya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maantoo arbacaha mar kale kulan la yeelan doona xarunta villa hargeysa ay ku yeelan doonaan kulankaas ayaana waxaa loogu hadli doonaa ajendaha miisaaniyadda cusub ee sanada labada kun laba iyo labaatanka xildhibaanada labada aqal ee golaha shacabka iyo kan aqalka sare ayaa sidoo kale weydiin doona su-aalo wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo maalintii shalay aheyd hortegay xildhibaanada golaha shacabka wasiir cabdiraxmaan ducaale beyle ayay xildhibaanada baarlamaanka su-aalo adag weydiin doonaan waxayna ka weydiin doonaan arrimaha miisaaniyadda sanada cusub labada kun laba iyo labaatanka oo haddaan ku gujirno iyo sidoo kaleba shantii sano ee aan soo dhaafnay waxauu markaasi u suurtagal una wasiir bayle ayaana sidoo kale xukuumadda xilgaarsiinta ahayda lagu eedeeyey in wasiirka aysan xisaab xir aysan u sameynin waa sida markaasi ay sharaxeen xildhibaanada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaana kulanka maanta yeelan doona waxayna kusii weydiin doonaan su-aalihii u harsanaa shalay ayna ku aadnay dhankaasi wasiirka xukuumadda federaalk ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beele miisaaniyadda cusub ee dowladda federaalk ee soomaaliya sanada cusub labada kun laba iyo labaatanka
aad buu umahadsan yahay waryahayga xasan diyaabi kulanka baarlamaanka soomaaliya ayaa iminka si toosa u socda oo wasiirka lagu weydiinayaaba su-aalaha markaasi la xiriira miisaaniyadda dowladda laba kun laba iyo labaatan madaxtooyada villa soomaaliya ayaa mar kale shaacisay baaritaankii lagu sameeyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud in laga waayay caabuqa covid sagaal iyo toban ilhaan mustafa nuur ayaa ka waramaysa
madaxtooyada soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay xaaladda caafimaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmo ka hor laga helay xanuunka covid nteen oo haleelay xilli uu ka yimid imaaraadka afhayeenka madaxweyne Cab- cabdikariin cali kaar oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in baaritaano kala duwan lagu sameeyey madaxweyne xasan sheikh laga waayay covid 19 islamarkaana xaaladiisa caafimaad ay tahay mid wanaagsan wuxuu caddeeyey afhayeen cabdikariin kaar in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk uu kasoo bogsaday xanuunka covid 19 ee haleelay uuna wato shaqadii uu qaranka u hayay isagoo raacaya tilmaamaha caafimaad ee kahortaga covid 19 sidoo kale afhayeenka ayaa carabka ku dhuftay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sida ugu dhaqsiyaha badan ula hadli doono shacabka soomaaliyeed wuxuuna afhayeenka u mahadceliyey shacabka soomaaliyeed oo usoo duceeyey madaxweynaha
maanta madaxweynaha waxaa laga qaaday test mar kale waxaanu ahaa negative ummadda soomaaliyeed iyo maxaan idhaahdaa intaas een, eh, xogta madaxweynaha raadinaysayba intaasaan la wadaagayna maanta madaxweynaha testigii waa laga qaaday negative baanu ahaa sida ugu dhaqsaha badan baanu dadka ula hadli doonaa una soo shaqogeli doonaa insha allah iyadoo weli la raacayo taca- maaragtay tilmaamihii caafimaadka Wa- shalay ma ma ma ma dhegaysatay shirkii saxaafadeeda ama ma su-aasha waa nala weydiiyey aniga ka mid ahaa wafdiga annagoo taxadar ka muujinayna een, eh, arrintaa covid-ka raacayna talooyinka bahda caafimaadka waa nala baaray intayadii markaanu nimid maalintii ku xigtayna waa nala baaray maalintii ku xigtay qaar badanoo naga mid ihina si baraifadana waa isku baareen sidii een, maxaan dhahdaa shaqada ka midka ahayd ee madaxtooyadana lagu dhex baarayayna waa naloo baaray dhammaantayana waxaanu ahay negative
maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweyne xasan sheikh laga helay xanuunka covid 19 kadib markii baaritaano lagu sameeyey xilli uu dalka dib ugu soo laabanayay safarkii ugu horreeyey uu imaaraadka ku tegay tan iyo markii xilka loo doortay
shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa ra-iisul wasaare cusub ka codsaday inuu soo dhiso xukuumad aan baarlamaanka ka imaan cabdiwahaab cirguje ayaa faahfaahinaya
ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre xilka ayuu shalay si rasmi ah ula wareegay waxaana laga sugayaa inuu soo dhiso golo wasiiro oo cusuba haddaba codbaahiyaha dalsan t v ooanu shacabka muqdisho la dhex qaadnay siday u arkaan aragtidooda golaha wasiirada cusub ee uu soo dhisi doono xamse waxay shacabka muqdisho codsanayaan in ra-iisul wasaaruhu kala madax banneeyo golaha wasiirada cusub ee uu soo xuli doono iyo baarlamaanka kooyo tobnaad islamarkaasina uuna golaha wasiirada ka soo dhex xulin qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka kooyo tobnaad ee soomaaliya si bay leeyihiin isla xisaabtan dhaba u dhaco oo golaha wasiirada loola xisaabtamo waxayna sheegeen in shacabka muqdisho oo ra-iisul wasaaraha ka codsadeen inuu ra-iisul wasaaruhu soo dhiso xukuumad taya leh taas oo shacabka soomaaliyeed ugu shaqaysa si hufnaan leh oo daacad ah islamarkaasina bulshada soomaaliyeed ugu adeegaana shacabka muqdisho oona codbaahiyaha dalsan t v la dhex qaadnay waxaa hadalladoodii ka mid ah
doolista shacabku maanta waxay soomaaliya u bugtaa xukuumad iyo baarlamaan kala madax bannaan oo isla xisaabtama waa u jeeddaan soomaaliya meel kastoo ay taagan tahay ama dowladdii maanta xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaaruhuba wasiirkii maaliyadda ee shanta sane iyo lixda bilood horaysan wasiirka maaliyadda ahaa inuu wa- hal sannad oo keliya xisaab xidh uu sameeyey lalaayahay baarlamaanka iyo xukum waxaa sababay baarlamaanka iyo xukuumadda inay isku milantay hay-adaha dowladdu kala madax bannaan waayeen Ah, bismillaahi raxmaan raxiim Eh, waa ku dhowahay dalson t v Eh, magacaygu waa aadan axmed salaad waxaan ka mid ah shacabka ee ku dhaqan magaalada muqdisho Eh, shalay xilli ujeedintii dhacday waa ku faraxsannahay waa soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub Eh, waxyaabaha aan ka filan ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xukuumad tayale inuu dhiso Eh, ay kooban tahay xukuumaddu aysan ahayn macnaha qof walba waa waa rabaa re- wasiir eh, ha laga dhigo aysan ahayn wax kooban oo tayo leh inuu soo dhiso ayaan ka rajaynaynaa eh, ra-iisul wasaaraha Eh, midda kale oo aan raba fariina u faro ra-iisul wasaaraha oo ah inay kala madax bannaanaadaan xukuumadda iyo baarlamaanka oo wasiirada inta badan laga keeno wasiirra dibadda ah laga keeno oon laga keenin baarlamaanka gudihiisa haddii baarlamaanka wasiirra laga wada dhigo waanu ognaha caqabadda imaanayso isla xisaabtankii ayaa meesha ka maqnaanayo wasiir xildhibaana cid la xisaabtami karta ma jirto marka waxaan farayaa eh, ra-iisul wasaaraha oo aan ka codsanaynaa in xukuumaddu inta badan uu ka keeno xukuumadda bannaanka ka keeno saasaan jecelnahay waxaa qorshuhu yahay markaa u soo laabto xukuumadda ay s- shacabka soomaaliya u baahan yihiin oo rab- waxa weeye haddii aan falanqeeyo xukuumadday u baahan yihiin waxa waaye xukuumad shacabka danta shacabka u adeegta oo maaragtay danaha shacabka ka shaqayda oo maaragtay shacabka u shaqayde looma baahna xukuumad ayadoo si xisbiyeysan u shaqayhayda cid u baahan may jirto annagu waxaan leenahay soomaalidu iyo shacabku waxay u baahan yihiin cid danaheeda ka shaqayda cid u shaqayda aan ka shaqaysan waxaan leenahay xukuumad soo socotana waxaa loo baahan yahay xukuumad lala xisaabtami karo iyo xildhibaanno la xisaabtama sidii midii shalay beyloo kala dhacday oon ra'iisul wasaare guddoomiye baarlamaan iyo ra'iisul wasaare iyo qol mugdii inaan lagu saxiixin ee si si cad dastuurkii iyo nidaamkii iyo sharciyaddii iyo dowladnimadii waa isla xisaabtan dowlad ah xukuumad lala xisaabtamo xil baarlamaanku la xisaabtamo
codkaas waa shacabka ku nool magaalada muqdisho oo markaa wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ka codsaday in markaa uu soo dhiso xukuumad markaa tayo leh oo dadka soomaaliyeed wax badan u qaban karta dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta deeq raashin ah gelisay degmada ceelwaaq ee gobolka gado salbaan xuseen alcadaala ayaa faahfaahinaya
dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta deeq raashin ah waxay gaarsiisay degmada ceelwaaq ee gobolka gado wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa bilowday gaarsiinta deeq raashin gargaar ah oo lagu talagalay in lagu caawiyo dadka ay abaaruhu ay saameeyeen deeqdan gargaarka ah ayaa si toos ah loo keenayaa deegaanada ay ku nool yihiin dadkadadkaama saameynta xoogan ay ku yeelatay abaarta ka jira qeybo ka mid ah dalka waxaana shalay deeq raashin ah la gaarsiiyey degmada xudur ee gobolka bogool iyadoo sidoo kale maanta la gaarsiiyey degmada ceelwaaq oo iyadu ka mid ah degmooyinka ay aadka u saameeyeen abaaraha ka jira qeybo ka mid ah dalka
halkaa weli aad ka dhegeysanaysaan warkaasna waa idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya laamaha amniga ah ayaa burburiyay goobo ganacsi shidar daraa uga dhisna hareeraha waddooyinka magaalada caasimadda faadamo cabdiqaadir ayaa warkan faahfaahinaysa
waxaan taaganahay isgoyska tarabuunka waddadan waxay qaybisaa dhowr waddooyin howlgal qaatay lix saacadood waxaa halkan ka sameeyey laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed qaybta weligow cadowga kurjoogka ahaa taliya-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxaana lagu burburiyey hareerahan laamiga goobihii ganacsi yaryaraa ee ku yaalay gaar ahaan sandaqadaha ciidamadu markaasi baaritaan ayay ku sameeyeen waxaana laga soo bixiyey kaartoomo aad u fara badan uu ku jiro waxyaabaha maanka duuriya sida qamriga calaqa xashiishka oo markaasi qayb ka ah falalka lidiga ku ah ammaanka dalka waxaana howlgalkan muddooyinka ugu dambeeyey ciidanka booliiska ay ka wadeen toddobiyo tobanka degme ee gobolka banaadir taasoo micnihiisu ay ku sheegeen inay kaga hortegayaan falalka markaasi lidiga ku ah ammaanka dalka maamulka degmada hodan ayaa sidoo kale qayb ka ah howlgalkan oo kaashanayay ciidamada booliiska soomaaliyeed intii sidoo kale lagu guda jiro howlgalkan waxaa lagu soo qabqabtay tiro dhallinyaro ah oo markaasi saraakiishu ay sheegeen in baaritaanno lagu wado howlgalku markuu uu soo idlaaday ugu horrayn si kooban waxaa warfidiyeenka ugu warbixiyey taliya-xigeenka qaybta weliyow cadde amni darrada magaaladan ka jirta waxaa saldhig u ah maandooriyaha caawa halka aan ku soo qabannay degmada aan ka hawlgalnay sida qamriga iyo calaqa iyo xashiishka amni darro ka weyn ma jirto waxaan rabnaa inta caawa aan ka hawlgalna inaan u digno inta dhiman sandaqadihii caawa aan qaadnay oo aan ku soo qabannay maandooriyaha ciddii aan ku aragno inay mar labaad soo dhigto tilaabo sharci waafaqsan ayaan ka qaadaynaa sharci ayaan la tiigsanaynaa cali dhuux waa taliya-xigeenka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir waxa uu sheegay in muhiim ay tahay dadka ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya inay ka bantoobaan ciddii dib loogu qabtana sharciga la waafajin doono caawa waxaan la tacaalaynay meelaha lagu kaydiyo lagu gado maandooriyayaasha faraha badan ee halkan laga isticmaalo waad aragteen bulshadeenni iyo dhallinyaradeenni waxay derbiyaday taaltaallaa qaar waa ammaankii xumeeyeen qamri calaq xashiish daawada daraagiska oo sida tramadoolka iyo tarajiinta gacanta laysaga duro iyo kaniiniyaal la cuno wax allaala wixii muqaadaraad oo dhan ayaa magaalada hoy u noqday howlgalkani maaha mid hadda bilowday muddo soo socday degmooyin badanaa laga soo qabtay caawa wuxuu ka socdaa degmada hodan waxaanan rabnaa inaan ku dabar jarno wax kasta oo khatar ku ah ammaanka iyo caafimaadka bulshada gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka banaadir oo dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in howlgalkan ay sii wadi doonaan islamarkaana ujeedka sadaqadaha loo burburiye ay ahayd in marshabiyeedka loogu talagalay in shacabka iyo gawaarida markaasi ay ku kala badbaadaan runtii howlgalkan caawa wuxuu eh, ku salaysanaay ama uu ku saabsanaay waxyaabaha maanka duuriya oo ayagu ku ah asal macnaha ay sheegayaan magaaladan iyo sidoo kaleeto qaybna wuxuu ka ahay in waddooyinkii mase marshabiyoodkii lagu talagalay inay bulshadan isticmaalaan la keeno ama laga dhiga goobo ganacsi oo lagu gadaayo iyo sheegay muqaadaraadka cid kasta oo mar kasta isku dayeyso in ay goobihii laga burburiyey ay ku soo noqdaan waan waxaan leenaha kan waan tooba wax qurxoonna maahan faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan isgoyska tarabuunka magaalada muqdisho
guud ahaana warkii duhurma aad kala socoteen raadiaha dalsane magaalada muqdisho akhyaartan dhegeysaha waa naginta maxamed shiine geedi iyo anigoo cabdinaasir ayaa si wadajira idinkugu akhrinayay axmed jaaji ee farsameen iyo cidduu sheegay waxay dib u heli kartaa booga internetka aan ku leenahay radio dalsan dot com waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka warka duhurnimo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel